dhalinyarada waa lafdhabarta bulshada soomaaliyeed iyagoona ka qayb qaata intooda badan horumarinta deegaanka haddaba doorka ay dhalinyarada jubbaland ku sugan ay ku leeyihiin siyaasada jubbaland ayaa waxaa ka warbixinaya mid kamid a dhalinyarada deegaanka oo sharaxaya sidii uga qayb qaataan siyaasada dowlad goboleedka jubbaland doorkee dhalinyarada ay ku leeyihiin siyaasada dalka khaasatan jubbaland waa arrin u baahan in la isweydiiyo waa arrin la rabo in loo wada istaago arrintan aad ayay muhiim noogu tahay haddaan nahay dhallinyarada reer jubbaland arrintan waa arrin muhiim noo ah mideeda kaleto waa inaa innaga inaan garanaa inay muhiim noo tahay annaga waa inaan wax walba soo raadinaa hadda aad baan ugu faraxsanahay in maalmahan dambe aan arkaya in dhallinyaro badan ay is soo sharaxayaan golaha xildhibaanada ee jubbaland aad baan ugu farxataa wayna i dhiiro gelisaa waxaana rabaa weli waqtigu waa dhiman yahay ma dhowa weli way dhiman tahay intaa hadda arkaya weli kuma sii qanacsaniya waxaan jeclaan lahaa boqolkiiba toddobaatan iyo shan sidana loogu sheegay inaan nahay bulshada in haddana aan siyaasadda kaga qayb qaadano boqolkiiba toddobaatan iyo shan farxadda maanta aan faraxsanahay maalintaasi kasii weynaan doontaa dhanka kale gudoomiyaha gobolka jubbada hoose cabdirashiid cabdulaahi cali gooni ayaa dhankiisa sheegay in ay mudan yihiin dhalinyarada in lagu aamino siyaasada dalka gaar ahaana tan jubbaland isagoona dhalinyarada kula dardaarmay in wakhti kasta ay ka qayb qaataan amniga iyo horumarinta deegaanada jubbaland geed weyn oo baxay oon hadh oon lahayn hadh muxuu faa'iido leeyahay ama lasay bariisaan cusbo lahayn dhadhankiisu see noqona meel aysan dhallinyaro ku jirin rag iyo dumar maamul aysan ku jirin dowlad aysan ku jirin qorshe aysan ku jirin ma hirgelayo waayo dhallinyaradu waa halbowlaha tiirka markaan dhallinyaro leeyahay keliya ma aha labka maaha waa lab iyo dhadig dhallinyaro waxaa waaye markii la yidhaahdo waa isla socdaan lab iyo dhadig waa isla socdaan dumarka iyo iyo dhawiilasha waa isla socdaan marka dhallinyaradu waa lafdhabarta waa halbowlaha waa wadnihii waddankaas ururkaas mujtamacaa jira halbowlihiisii weeye waa maskaxdii indhihii ummaddaas waaye waa kuwii wax ka bedeli lahaa isbeddel la keeni lahaa waaye waa kuwii waddankooda intay ka raraan meel abaara geyn lahaa meel dooga wey laakiin man aqoonsanayno dhallinyarana ma aha midka ku fakarahaya maanta hayada heble maxaa ka imanaya maanta hayada heble raashin bay qaybinaysaa kaas waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto dhallinyarana maaha waddankuna wuu ku khasaarayaa xilna in loo soo bandhigo ma aha waxaan hadda halkan iiga muuqdo dhallinyaro rag iyo dumar leh oo maanta hadday aniga igu xidhan tahay jagada anugu aan fadhiyo wallaahi anugoo kici lahaa maxay ku galabsadeen inaan heerkaa gaadho iyo heer ka sarreeya inaan u quuro maxay ku galabsadeen waxaan arkay waxqabadkooda aragtidooda warwarka ay ka qabaan mujtamaca ay ku dhex jiraan ee soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan reer jubbaland